barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada ee geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha juunna waa sideed iyo laba toddoba iyo labaatan aan iraade waa julaaye idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinayaa falastiin iyo anigoo jamaal
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna dhallinyarada maantana waxaa ka mid a wiilasha dhallinyarada ee guurdoonka ee ku nool soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo ah hablaha ku xidha shuruudo ay ka mid yihiin inay cunno karinta ku fiican tahay gaar ahaana cuntooyinka casriga sida biisada baankeega iyo weliba jikinka la dubay awal hore laisma weydii jira markaa qofka dumarka aad la hasaaweyso adigu maxaad taqaanaa cunto noocee kari taqaanaa laakiin hadda waxay kamid noqotay sababaha ugu weyn ee ninka uu ku dooran karo micnaha qofka dumarka ah in qofka dumarka u weydiiyo bal ka waran see cuntada u kari taqaanaa boros iyo jikin shiilan iyo waxyaala baa la arkay annagana waxaa xaafadda waxaa og tahay in wadaniga laga cuno iyo bariiska iyo baastada marka wax intaa ka duwan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maansooyin qaybo ka mid a shirkado ganacsi oo ka howlgala deegaanada galmudug oo keenay baabuurta yaryar ee bajaajta loo yaqaan kuwa oo shaqo abuurid ay u noqdeen qaar ka mida dhallinyarada deegaanadaasi ku dhaqan waxaa nugu dhalisay markaa aragnay shaqala'aanta haysata dhallinyarada reer galmudug iyo tahriibka innagoo ka duulayna taas ayaan keennay bajaajyadan lacagta saddex meelood baa meel ka qaadnaa annagoo dhahayna qof dabiina keensada marka horete lacagta inta kaleetana waa iska soo iriirayaan dabiin baan keensanaa waana siiyaa lacag horumarisana waa bixina qayb baa bixina nolol maalmeedkeena waa ka helnaa waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad xuso badan marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka sharci dejiyayaasha maraykanka ayaa gaaray heshiis dhabaha u sii xaaraya qaraar cunaqabateyn cusub loogu soo rogayo dalalka iiraan ruushka iyo kuuriyada waqooyi kaasoo loo diri doono madaxweyne trump si uu ansixiyo senator bob corger ayaa ku dhawaaqay heshiiskan oo uu ka soo saaray qoraal shalay gelinkii dambe isagoo sheegay in ay tallaabadan timid kadib dood ay la yeesheen hogaamiyaasha waa hogaamiyaha aqlabiyadda kevin mccarty corger ayaa soo sheegay ama soo gudbiyaba in heshiiskan uu markaasi ka mid yahay dadka taageera inkastoo horey uu u diiday in lagu soo daro kuuriyada waqooyi liiska wadamada cunaqabateynta la saarayo isagoo doonaya in arintaasi keligeed looga hadlo sharci kale
hogaamiyaasha muslimiinta magaalada qudus ayaa fasaxay in dib loo galo alxaram al shariifka masjidka al aqsa oo ku dhex yaallo kadib markii israa'el ay ka saartay aaladaha amniga lagu sugo ee ay ku dhejisay laba toddobaad ka hor falastiiniyiinta ayaa maanta bilaabay inay ku dabaaldegaan dibadda masjidkaasi kadib markii albaabka laga qaaday qalabka birta sheega dadka la dhex midhsiiyo islamarkaasina laga fujiyey kaamirooyinka duuba dhaqdhaqaaqyada dadka ee isra'el halkaa ku rakibtay qalabkan ayaa isra'el waxa ay ku dhejisay halkaasi kadib markii weerar ka dhacay halka afar iyo tobankii julaay oo dable carabi ahi ku dileen laba ka mid a biliiska israel ficilada israel ayaa aada uga xeraysiiyey muslimiinta magaalada qudus oo muddo tuhunsanaa in israel ay doonayso inay ballaariso maamulkeeda alxaram al shariifka ay israel u yaqaanaan temple mount
dhegaystayaal duhur wanaagsan halkani waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta hasaawaha dhallinyarada ee xilliga ay guurka isku diyaarinayaan ayaa wiilasha iyo gabdhuhu isweydaarsadaan su-aalo saldhig u ah habka nolosha ay rabaan inay wadaagaan si qofba kan kale wax badan uga ogaado haddaba baryahan dambe waxaa soo kordhaya in qaar ka mida dhallinyarada ku nool soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho ee wiilasha ahi ay gabdhaha weydiiyaan amaba ay wax ka weydiiyaan waxyaabaha ay qaban karaan sida bal haddii ay ku fiican tahay cuno karinta gaar ahaana cunooyinka casriga ah sida biisada baankeega iyo jikinka la dubay iyo wixii lamid a wariyaha b o eda cabdiqaadir maxamed cabdulah ayaa warbixintan muqdisho noogu soo cuntakarintu ma ahayn mowduuc weyn oo dhalintu wakhtiga ku bixiyaan balse hadda waxay safka hore kaga jirtaa haasaawaha dhalinta waana mid ka mida shuruudaha guurka oo dhallinyaradu ay ka wada hadlaan xamdi baadi waxay ka qalin jabisay kuliyadda kombyutar saynis ee jaamacadda soomaaliya hadda waa macallin cuntakarinta ka dhiga maxadka hono academy waxaan weydiiyey xamdi baadi waxaa sida gaarka xilligan gabdhaha ugu riixayo inay tagaan goobaha cunnakarinta wallaahi horta dhowr faktoraa jiro Ee, gabdhihii mid waxay isleedahay waxaan ka ganacso mid dhanka reerka looga dhagan yahay mid guur bay isku diyaarinaysaa fahamsa marka waa inay maxaa lahayay gabadhii we- wiilkii guursan lahaan wuxuu leeyahay saaxiibay haddaad cuntada karin aqoonin bal orodoo aad rawdo cabdirasaaq waxay ka qalin jebisay jaamacadda simad waxayna baratay maamulka dowliga ah hadda waxay qalin iyo buug u qaadatay habka cunno karinta haddaba sababtu maxay tahay waa mahadsan tahay waxa nagu riixayo waxay tahay een, dhibaatada waxay ka jirtaa horta gurigay ka imaaday oo qofka guriga lagu soo barbaariya waxaa lasoo baray keliya in la- inuu kariyo ama ay kariso baasti bariis iyo soor xitaa gabdhaha qaar soorta sida loo kariyo ma yaqaanaan waxaa ma- marka nagu riixayo waxay tahay inaan barano cuno karintaas nimanka badanaa ee, naag walba naagtahay ka cunta macaan tahay waa waa- ninkeeda wuu ka jecel wuu ka jecel yahay soo marka waxaa keenaysa si nin nin- nimankeena aan u ilaalsano oo aan usii xijisano inaan cuno karinta barano oon maqaaya meelaha lagu baranayo tagno waa inta rawdo ayaa u sheegta barnaamijka dhallinyarada v o a inay arkeen dumar hore u guursaday oo ka cabanaya cunnada xaggeeda een, waxa uu- qofka dumarka ee waxaa loo baahan yahay qofkeeda inay iyada ilaaliso dadkii naga horeeyay ee guursaday ama aan reero soo yaglele ee aan aragnay waxyaabay ka cabanayaan waxaa kamid ahaa cunno karinta iyo een, een, say ugu lihitaan xaggeeda marka si aan anaga uga duwanaano oo wax iyagu aysan aqoonin anaga aan u barano saasaa nagu riixaysa inaan barano maxamed ciise koona waa mid ka mid a dhalinta xilliga ku guda jirta wakhtigiisa haasaawaha waxa uu ii sheegay inuu jiro xiriir weyn oo ka dhexeeya cunno karinta iyo guurka maanta Ee, cunto karinta iyo saameynta ay ku leedahay dhallinyarada ee guurdoonka ah ee, waa saameyn aad iyo aad u weyn waayo waxa ee, waxyaalo badan oo kalif ayaa jirta qofka awal hore laisma weydiin jira markaa qofka dumarka aad la hasaaweyso adigu maxaad taqaanaa cunto noocee kari taqaanaa laakiin hadda waxay kamid noqotay sababaha ugu weyn ee ninka uu ku dooran karo macnaha qofka dumarka ah in qofka dumarka uu weydiiyo bal ka waran ee, see cuntada u kari taqaanaa yacni gabadhu inay markaas kugu jawaabto ku tira aniga waxyaalihii hore traditionalkan kari karaa Ee, marka inuu yidhaha bal wax cusubna isku day waxa waaye lail waxaa laga yaaba qofkaas kale qofku ka maarmi karin yani aad iyo aad u jecel ay tahay marka uu ku dhiirigelinayo uu yidhaha bal jaamacad aad ama meel lagu soo barto cunto karinta cusub ee modernka ah ee, soo baro marka aad iyo aad muhiim u muqdisho muddooyinkii dambe waxaa ku soo badanaya goobaha lagu sameeyo cunnooyinka fudud sida jibsiga baroostada digaagga iyo cunnooyin kale taas oo dhalintu ay isticmaalaan ayaa keentay in dib loo eego suuqa cunno karinta wiilasha iyo gabdhuhuna isweydiiyaan xaggeed ka joogtaa hannaanka cunno karinta aad u- aad u weyn waayo waxaa kalifaya waxaa kale dhalinyarada intooda badnaa waxay ka barteen magaalka maqaayadihii iyo waxyaalo cusub oo boros iyo jikin shiilan iyo waxyaalo badan la arkay annagana waxaa xaafadda waxaa ogtahay in wadaniga laga cuno iyo bariiska iyo baastada marka wax intaa ka duwan maadaama dhalinyaradii meelo badan ay soo mareen oo dad ilbaxa yani dhalinyarada wadanka gudahooda tviyadii waxyaalo badan la arkay marka inta hore waa la joogi waaya waxay noqotay wax cusub adigu suudaana ka timid haasaawahabu ku jiraa cunno karintu wallaahi waajib waa yani waxyaalaha waxay ka mid tahay priority-kooda aan fiirinaya ka mid tahay ilaa ili gabadha hadda la hasaaweyso oo kale ma- maqaayad cawadina laga helay baasibris gey kuma dhehayso laakiin waxay kulada maqaayad v a b yaho jikan iyo bros iyo laga sameeyo laga sameeyo nagey ay kulada ilaa ili maadaama adigoo nagey lagu leeyahay adigana markii aad guursto in la- wixii aad shalay gey jirto waa inaad heshaa
doctor sacdiye siyaad waa maamulaha macadka hono academy waxay si dhow ula socotaa arrimaha dhallinyarada waxay ii sheegtay inay cunno karintu hadda leedahay saameyn weyn oo bulshada dhexdeeda ah sida ay sharaxayso wax aad iyo aad iyo aad u faa'iido badan ayaa kasoo kordhay Een, sidaad ula socotidba soomaaliya waxaa la dhihi jiray gudniinka ayaa laga hadli jiray waxaad u malaysaa booskii gudniinka inuu yaro xoogaa een, soo galayo oo gabadha markay la guursanayo la dhahay haye cunto karis ma taqaanaa marka annagana waxaan nahnay dadkii rabo inaan een, dadkii aan run ahaantii aan ka caawino Not- ma ahan dumarka keliya laakiin een, raggina waayo macalin raggana waa haysanaa macalimiin een, dumarana waan haysanaa soo een, labadii macalinba way joogaan macadka goobaha cunno karinta muqdisho hadda waxaa ku badan hablo isku diyaarinaya xilliga guurka kuwaasoo saameyn aan qarsooneen uu ku yeeshay suuqa haasaawaha maadaama cunno karintu hadda ay ka mid tahay doodaha dhallinyaradu ay wadaagaan cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
jamaal haye waxaa la yidhi marka la shukaansanaya gabdhihii iyo wiilasha marka ay shukaansanayaan n waxyaabaha liiska soo galaya waxaa ka mid a cunto makari taqaanaa
arrintan waxaan u- ah, falastiin waxaan u malaynayaa arrintan eh, markii horeba gabdhaha eh, dadku waxay ku xilan jireen ay ka mid ahayd in ay cunto karintu ay ku wanaagsan yihiin ama waxa gabadhu ay markaas ku fahmi jirtay cunto f- macaanaan kariyaa ama cunto saasaan kariyaa marka hadda laakiin sheekada cunto keliya ma ahane yacni cuntadii dadka soomaaliyeed asal ahaan lagu yiqiinay inay cuni jireen ma ahane sheekada xiisaha badan waxay tahay sida bisada oo Jikinka loo kale dubiyey, biidsada jikan la dubo oo kale iyo iyo cuntooyinka kale oo laga yaaba in qurbaha dadku ay ku barteen oo ama markii ama hore- maqaayadaha ma- ay ka soo maqaayadaha barteen ay dadka kasoo marka barteen.
su-aasha waxay tahay Mhm.
haddii labada qof ay iska helaan gabadhiina aysan ku fiicnayn cunooyinkan hadda la sheegay maxaa dhacaya
wallaahi waxay ila tahay heshiiskii qofka ma laga markii baxaya?
horeba haddii heshiiskiisu uu ahaa cunto waxaas waxaas ma ii karin karta oo wax kale intaas dhaafsan haddaysan jirin Yeah.
markii horeba waxaan u malaynayaa in eh, en, aragtida ah in qofku uu qofku uu doonayo inuu nolosha la wadaago keliya uu ku fiiriyo inay cunto noocaas oo kale karin taqaana faa'iidooyin badan oo uu maaragtay dooran lahaa ayaa waxaa laga yaabaa inay ka hor istaagta arrintaas keliya marka sideeda guurka waxay la tahay in loo sameeyo inaa marka cunto taa keliya la weliba- cunin weliba waa fududaho ha qofka wuxuu galayaa en, internetka oo kale waxaa laga helaa sida biidsada Cuntada loo loo sameeyo.
sameeyo oo kale waxaasoo dhan uu soo heli karaa marka wixii waaba la fudeeyey hadeertaan sidaa sheegtay oo meelo badan ayaa laga heli karaa laakiin muhiimaddu waxay tahay in dadku ay wax badan isku fahmaan waayahay falastiin eh, deegaano ka tirsan galmudug waxa ay ka mid yihiin deegaanada dhalinyaro fara badan ay ku dhaqan yihiin oo aanay jirin shaqooyin badan oo dhalinyaradaasi ay qabsadaan hadda waxaa jirta shirkad deegaankaasi geysay gawaarida yaryarkaahi ee bajaajta loo yaqaan kuwaas oo sida dad badan ay aaminsan yihiin ay shaqo abuuris u noqon doonto qaar ka mid ah dhalinyarada halkaa ku dhaqan warbixintan cabdiwaaxid ayaa ka soo diray magaalada galkacyo
qaar ka mid a dhallinyarada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ka faa'iidaystay barnaamij shaqa abuura oo dhallinyarada lagu maalgelinayo iyaga oo la siinayo mootada bajaajta islamarkaana laga qaadayo qiimo yar oo lacaga halka inta dhimanna laga yaryaraynayo cali jaamac waxa uu ka mid yahay wadayaasha bajaajta waxa uu ka warramayaa sida uu ku qaatay mootada uu ku xamaasho iyo wax soo saarka maalintii uu ka helo magacay waxa la walaal cali jaamac nuur jaajo waxay u qasbanay oo maadaama markaa shaqadii kale ay ka fiican tahay sida dhagax oo kale sida macnaha ee, kirishbeynimada oo kale baabuurtii kaleo dhan ay ka fiican hata marka sidaas aawadeed wixii magaalada ka shaqaynaya hadda iyadaa ugu fiican maasha allah boqol kiiba boqol wallahi niyo shaqada kale magaalada ma fiicna ma way dhib badan tahay marka dhagax oo kale ee, haddii alla kuu roon yahay waxyaalaha kale oo hadda ganacsiga xataa ma naf badna Ee, bajaajkaasa maalintii so- shan iyo labaatanka iyo soddonka ayaan ka helaa anaf waxayga maasha allah wallaahi adiga markii horta da- dabyinkeenaa lay dhahay iyo lacag oo horumarin ah lacagtaas waxay dhan tahay adiga kun iyo shan boqol camal aan geynay markii hore kabacdina ah, markii dabyiinta iyo kun iyo shan boqol camal aan isku geynay hadda kabacdina bishii waxaan ka qaaday adiga lacag saddex boqol dhan aad iyo aad boqolkiiba boqol ani ilmahay waaslanahay xaafadayda waa igu filan tahay Ee, ayada waxeeda meelaan udhigaa xoogaageeda kale oo shaaftada saddexdeeda boqol waa ka tuurtaa boqolkiiba boqol maasha allah cabdikariin axmed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada amaahda lagu siiyey dhugdhugleyda waxa uu ka sheekaynayaa sida uu ku bixiyo lacagta ku dhiman iyo shaqada maalintii wax soo saarka ka soo gala cabdikariin axmed waxaan ka helnaa shirkadda shaqa abuur waana sii dabiin baan keensanaa lacag waana- waana siiyaan lacag horumaraysan waa bixina qayb baan bixina waxaan ugu shaqaynaa nololmaalmeedkeena waa ka helnaa maalintii waa ka helnaa nololmaalmeedkeena waa ka helnaa waxaanu ku bishii inaan wax keenno lacag keenno waa ku shaqaynaa dadkaasaan ugu shaqaynaa shacabkaan ku- ku qaad- ku daldalnaa Waa lacag aduu qadar aduu labaatan ilaa bakilaa shan iyo labaatan lacag udhexaysa wey Ha- haddii bakilada iskaroo ku shaqaynaysid waad warwareeg baanta ama waasa bakilada waa xajir ganacsato ku sugan gaalkacyo ayaa dhowaan bilowday dhiirigelinta dhallinyarada waxayna siiyaan mootada bajaajta iyaga oo kolka hore ka qaadaya saddex meelood meel qiimaha ay joogto mootada halka inta dhimanna laga sugayo sida uu sharaxaya cabdiraxmaan adugu waxaan keennay haddeertaan ragacii ugu horreeyey oo konteenarka ugu horreeyey labada konteenara ugu horreysa waxaan keennay soddon iyo wax isku noqotay iyo afar bajaaj soddon iyo afartii bajaaj bandiiraley iyo cadaado waxay naga gateen labalaba bajaaj soddon kaletana waxay qaadatay magaalada gaalkacyood dhallinyarada kale waxaa ugu baaqaynaa inay arrintan bajaajyadan shaqa abuurkan kabanigu keenay bilcam inay ku soo dhowaadaan annaguna waxaan fududaynaynaa inaan degmooyinka kaleeto oo hoos taga sidii cadaado dhuusamareeb inaan xarumo ka furanno maadaama aan nahay baranjigii galmudug u qaabilsanaa bajaajyada oo bilcam shaqa abuur waxaa nugu dhalisay markaa aragnay shaqala'aanta haysata dhallinyarada reer galmudug iyo tahriibka innagoo ka duulayna taas ayaan keennay bajaajyadan dhallinyarada waxaan ku siinaa marka horeete lacagta saddex meelood baa meel ka qaadnaa annagoo dhahayna qof dabiina keensada marka horeete lacagta inta kaleetana waa iska soo yiriireeyaan sidaas baan hawsha hadda ku wadnaa lacagtana xoogaa baan ka fududaynaa bil walbana waxbaan ka qaadnaa sida asna biilkiisa uga helo annagana lacagteena nooga soo yiriiraato hal sana gudaheed nagu soo aruurto dhiiragelinta dhallinyarada ee lagu siinayo dhugdhugleyda ayaa ah markii ugu horreysay oo laga hirgeliyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana magaalada si xowliya uga shaqeeya bajaajta oo dhallinyaradu ay wadaan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhegeystayaal waxaanu idin leenahay duhur wanaagsan markana dhinacii heesaha codka macaan ee xamda kooyin
waa tahay dhegaystayaal kulanti wanaagsan ku soo dhowaada xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta haddii aynu ku horrayno shalay gegada kubadda cagta ee banaadir stadium waxaa ka dhacay ciyaar xiiso badnayd oo si weyn taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee muqdisho ku dhaqan ay sugayeen kooxaha banaadir telecom oo banaadir sports club loo yaqaan iyo sidoo kale kooxda dekedda ayaa kulan ka tirsanaa horyaalka kubadda cagta ee soomaaliya ciyaaray waxaana ciyaarta kama dambaysta ciyaartaasi sagaashanka daqiiqa lagu talagalay ay ku dhammaatay gool i gool taasoo ka dhigtay in xulka kooxda kubadda cagta dekedda oo iyadu horyaalka ku hogaaminaysay shan dhibcood ku guulaysato horyaalka iyadoo hal kulan uu weli baaqi yahay oo kulanka ugu dambeeya ay la dheeli doonto naadiga waxool oo heerka labaad aaday haddii laga badiyo xitaa dekadda horyaalka ayay u dabaaldegi doontaa ciyaartaasi goolkii goolka inkastoo goolka hore kooxda kubadda cagta ee banaadir sports club ay ku horumartay si ay guul u gaarto ayaa islamar ahaantaasina uga hortagto in kooxda dekadda ku guulaysato horyaalka ayaa waxaa kooxda kubadda cagta ee dekadda u barbareeyey ciyaaryahan kooda faruuq kaasoo markaasi ka dhigay ciyaarta gool iyo gool islamar ahaantaasina ciyaaryahankaas oo waddanka uganda u dhashay kana mid ah ciyaartooyda ajaanibka ah ee muqdisho ka ciyaara hadda sidaa laaligeed soddon iyo lix dhibcood ayay kooxda kubadda cagta dekadda ku guulaysatay muddo sagaal iyo toban sana kadib horyaalka dalka soomaaliya tababaraha kooxdaasi yuusuf nuur cali yuu cali ayaa waxa uu v o a u sheegay inuu ku faraxsan yahay in kooxdiisa guul ay gaarto markaasina ciyaartooydiisa uu mar kasta kula dardaarmo in ay kulan kasta u dheelaan sida faynalaha oo kale oo aysan isdhiginin haddii ay la dheelayaan koox weyn ama koox yar intuba banaadir sports club waxay ahayd naadigii sanadkii hore ku guulaystay horyaalka dhinaca kale isla wararka ciyaaraha ee soomaaliya muqdisho waxaa bisha agost ka furmi doona ciyaaraha degmooyinka gobolka banaadir dhegaystayaal haddii aan dhinacayo caalamkana eegno ciyaaraha ka tirsan koobka icc kaabka loo yaqaan ee ka soconaya caalamka oo kooxaha ay ciyaarayaan ayaa waxaa kulan xiise badan uu xalay ku dhex maray gegada felix field ee magaalada landover gobolka maryland kooxaha barcelona iyo sidoo kale manchester united gooli waxba naadiga barcelona ayaa ku awoodnoonatay ciyaaryahan naimer ayaa daqiiqadii kooiy soddonaad gool u dhaliyey kooxda barcelona waxaana uu goolkaasi ka dhigayaa saddex gool ee uu ciyaarahan hadda barcelona ay ciyaarayso ciyaaryahankaas u dhaliyey isagoo laba gool hore uu usoo dhaliyey kooxda kubadda cagta barcelona mar ay yuventus la dheelaysay manchester united wax goola ma ayan dhalinin ciyaartan waxay ku dhammaatay goolkaasi waxba b s g waxaa iyadoo ay la ciyaartay naadiga kubadda cagta yuventus waxaana ciyaartaasi ay labada kooxood soo bandhigeen ciyaar xiise badan saddex gool iyo laba kooxda kubadda cagta yuventus ayaa ku awoodronaatay ha yeeshee ciyaarta kale ee iyana ka dhacday gobolka california gaar ahaan magaalada los angeles waxay ahayd kooxda manchester city iyo real madrid oo iyagu ciyaar xiise badan soo bandhigay real madrid waxa ay kala kulantay guuldarro yaab badan naadiga manchester city waxaana looga awoodroonaaday afar gool iyo gool afarta gool mancity waxaa u dheliyay ciyaaryahanada otemenbi sterlin stonis iyo diaz real madrid goolka keliya ay la timid oo weliba sagaashanka daqiiqa markii ciyaarta ay maraysa la timid waxaa u dheliyay ciyaaryahan oscar kulamada kale ee xiisaha badan ee dhici doona waxaa sidoo kale ka mid ah naadiga manchester city waxa ay sagaalabaatanka la dheeli doontaa naadiga tottenham iyadoo kulan el classica ah oo kooxaha real madrid iyo barcelona ay ku ballansan yihiin gegada miami gardenis ee gobolka florida ee gegada hard rock stadium ee miami gardenis ee gobolka florida waxaana ciyaartaasi ay dhexi doontaa sagaalabaatanka julaay dhegeystayaal tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester united morinho oo ka hadlayey ciyaartaasi kadib oo labada kooxood barcelona iyo manchester ay yeesheen ayaa waxa uu tilmaamay in ciyaaryahan paul bogba uu ka mid yahay ciyaartooyda heerka sare ee hadda caalamka ka ciyaaraya waxaana uu sheegay inuu la mid yahay heerka ay joogaan ciyaaryahanada messi suarez iyo naimer oo naadiga barcelona u ciyaara dhegeystayaal xubinta ciyaarahana halkaasayna joog
jamaal axmed cismaan iyo ciyaarihii aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha codka macaan ee fartuun axmed sahal brimo
heesaasi fartuun brimo ku luuqaynaysay waxay gunaanad u ahayd idaacaddii duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta aniga oo jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan ayaan idila socodsiinayay tan iyo afarta galabnimo dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo